guddida doorashooyinka ee maamulaya doorashada xildhibaanada asal ahaana ka soo jeeda somalilan ee ka mid noqonaya baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey doorashada kuraastii u dambeysay ee lix iyo afartanka kursi ee ay doorashadeeda maamulayeen warkan ama warbixintan waxaa inoo haya waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste doorashada saddexdan kursi ayaa saakay ka dhacday dugsiga sare ee booliska ee jenaraal kaahiye waxaana ka qayb galay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo ku-xigeenkiisa mahdi maxamed guuleed doorashada kursigii ugu horreeyey oo isumadiisu tahay laba boqol afartan iyo saddex ayaa waxa ku guulaystay samsom maxamuud cumar kadib markii ay tanasushay musharaxii la tartamayey oo lagu magacaabo dalays cali ibraahim kursiga labaad oo uu tursigiisu ahaa laba boqol iyo lix waxaa mar kale ku guulaystay maxamed ibraahim cabdi kaas oo kursigan ku fadhiyey afartii sane ee ugu dambeysay waxaana tanasushay maryan ibraahim cabdulaahi oo la tartamaysay taasi oo sababtay in cod gacantaaga uu ku soo baxo doorashada kursiga saddexaad ee ay sumadiisu tahay laba boqol konton iyo sagaal ayaa isna waxaa ku soo baxay wasiir ku-xigeenkii hore wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan iidaan yunis oo kursigan horay ugu fadhiyey markii ay doorashadu soo idlaatay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo madasha ka hadlay ayaa ku ammaanay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi dadaalka ay u galeen inay soo gebagabeeyaan doorashada golaha shacabka ka hor wakhtigii loo asteeyey oo ku beegan shan iyo labaatanka bishan februari isagoo dowlad goboleedyada kalena ka codsaday in doorashada ay dedejiyaan runtii maanta aniga ka ra-iisul wasaare ahaan ka shaqsi ahaan waxay ii tahay farxad gaar ah maadaama ay tahay maalintii ugu dambeysay ee lasoo gebagabeeyo kuraastii golaha shacabka ee gobollada waqooyi somalilan waxaana maanta noo soo gebagaboobay oo qofkii ugu dambeeyey xildhibaankii ugu dambeeyey hadda lagu dooranayaa ay noqonaysaa koo iyo toban aqalka sare ahaa iyo golaha shacabka oo ahaa afartan iyo lix isku darkoodu uu yahay konton iyo toddoba marka hambalyaan leeyahay guddiga siid ee doorashooyinka somalilan waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro saaxiibaday walaalahay dowlad goboleedyada madaxda dowlad goboleedyada shanta dowlad goboleed waxaan leeyahay wakhtiga uu nahayaa maanta waa taariikhda waa labaatan iyo kow waxaa noo haray afar cisho saan ballan qaadnay waa inaan afarta cisho ku dhammaynaa waan garan karaa laakiin haddaan dadaalno waa samayn karnaa marka kubadda dhinacayna jirtaa soo dhammeeya sida ugu dhaqsiyaha badan waajibna saaran waaye guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi ayaa kursigii ugu horreeyey ee golaha shacabka doorashadiisa qabtay kowdii noofembar sanadkii aynu ka soo gudubnay ee laba kun iyo kow iyo labaatanka waxaana saddex bilood iyo kow iyo labaatan casho kadib maanta u suuro gashay inay soo gebagabeeyaan doorashada kuraasta uu gobollada waqooyi ku leeyahay baarlamanka kow iyo tobnaad iyadoo ay xusud mudan tahay in muqdisho lagu doortay konton iyo toddoba xildhibaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho